magaalada garowe ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey doorashada aqalka hoose ee xubnaha puntland u mateli doona baarlamaanka koob iyo tobnaad ee federaalk soomaaliya wariyaha v o eda nuux muuse barjaab ayaa warkan garowe kasoo diray
doorashada lixda kursi ee ugu dambeeyey oo saakay qabsoontay ayaa socotay muddo saddex saaca waxaana ay ahayd dhammaystirka soddon iyo toddobada xildhibaan ee looga fadhiyay puntland walow doorashada puntland ay dib uga dhacday wakhtigii ugu dambeeyey ee loo qabtay inay kusoo dhammaadaan doorashooyinka afhayeenka guddiga doorashooyinka axmed safiina oo kula hadlay warbaahinta magaalada garowe ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo dhammaatay doorashadii puntland runtii waxaan ku faraxsannahay maanta inaan soo gabagabaynay muxuu ahay puntland doorashadeedii toddobiyo soddonkii kursi walow ay puntland ay ka soo habsaantay jadwadkii hore ee loogu talagalay shan iyo tobanka bisha ahaa oo maantoo siddeed iyo toban saddex maalmood ay dib u soo dhaceen haddana alxamdulilahi rabbilcaalamiin inay soo gabagabeeyeen oo guddiga doorashooyinka puntland shaqo aad iyo aad u fiican oo baaxad leh ay qabteen waa uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo xukuumadda iyo shacabka reer puntlandba doorashada ay ka qayb qaateen ee lasoo gebagabeeyey maanta xubnihii maanta soo baxay waxa ay qaybtood ahaayeen shaqaale dowladda ka tirsan waxaa horey u soo baxay wasiiro iyo saraakiil ciidan kuwaasoo dhammaantood kuraasta loo xiray xubno badan oo horey kuraasta ugu fadhiyey iyo kuwa quudaraynayay ayaa laga hor istaagay iyadoo loo marayay nidaamka qabiilka iyo sidoo kale kuraasta oo dad gaar ahi loo xirayey doorashooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay puntland intii ay doorashooyinka socdeen waxaa jiray muran galay kuraasta qaybtooda waxaa jira musharaxiin cabanayay iyo sidoo kale dhaqanka oo ka cabanaya faragelin balse looma joojin oo doorashooyinku waa ay qabsoomeen soddon iyo toddobada xildhibaan ee puntland usoo baxay waxaa lix ka mid ah ay yihiin haween waxaana qoondada puntland ee haweenka laga rabay ay ahayd kow iyo toban balse ma aysan suuro gelin inay buuxsanto qoondadaas nuux muuse birjeeb v o a garowe